meydadka dadkii ciidamada shisheeye dhowaan ay ku xasuuqeen gobolka shabeellaha hoose ayaa weli bannaanka yaal iyada oo muqdishona ay ka socdaan isu soo baxyo isdabajoog ah oo la xiriira arrintaasi gardarrada ah ee dadkaasi lagu xasuuqay meydadka ayaa waxay yihiin kuwa jawaana lagu geeyey magaalada muqdisho waxayna ku jiraan firinjiro amase qaboojiyayaal dadka ayaa maalin waliba waxay qabanayaan mudaharaad ku dhowaad laba asbuuc ayaa laga joogaa markii falkani uu dhacay ilaa iyo iminkana dadkani ma helin waxyaabaha ay dalbanayaan oo ah in lasoo qabto ciidamadii uganda ee xasuuqa u geystay dadka maatida ee beeraleyda ee ku sugnaa deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose meyd toosaan u duugno ma hayno hilbaa uu jabaan noogu jira hilbo ayaa jabaan noogu jira qaramada midoobay u n-ka midooda afrika wax iigeed ururka iigeed waxaan ogeysiinaynaa inaan dhibin an nahay oo dadkii loo keenay nabad ilaalinta inay nugu noqdeen waraabo oo ummadda ay dhammeeyaan oo beeraha cooska ku yaalla badar ku yaal inay baabuurtooda marsiiyaan nolol xumo ama dhimo ama noolaaw ayuku mishaaraha meel ka qaataan war masaakiinaan nahay oo beeraaley ah owlaadaynaa la dhammeeyey waalidiintaa la dhammeeyey wax nool ma jiraan dadku waxay yihiin kuwa aada u caraysan laakiin ilaa iminka ma jirto tilaabo ay qaadeen waxay intaasi ku dareen in dowladda federaalka ahi ay ka meermeertay islamarkaasina ay diiday in ay la kulanto lama beri waay maanta dadka intay dhinsan yihiin qof madax oo noo yimid oo warkaan kor u qaada ma jirto waxaan la dhashay wiilka darawalka ah xasan maxmaxaaji aan la dhashay maanta waxaa ag jiifaa anjayga la jiifaa siin hilibka walaalkeen waxuu ku jiraa loor anna waa ag jiifaa bal xamaasaddeeda intay la agtahay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ayagana inay garab nugu siiyaan berito anuu idilaa beri haddaan ka sacda anuu idilaa beri iyagoo hadalkooda sii wata waxa ay sheegeen in madaxweynaha wadanka uganda yoweri museveni iyo ciidankiisuba ay cadow yihiin islamarkaasina ay tallaabo qaadayaan waxaana dira ugandho waaye waa ugandho yoweri museveni ciidankiisaana dilay magacay ku joogta leh amisoona maahane xabbadda nagu dhacday iyo miinada nagula qarxiyey iyo cadownimadaas dadka qabi karo waxa waaye museveni iyo ciidankiisa waaye cadaawadaas dad la dila in miino la kor saaree lagu sii qarxiyo hilbahaanaad arkaysiin kaan kaankaan hilbahaanaad u jeediin hilbo waaye waxaas hilbihii hilib shiidanow miino ina kor saarow ku ridaayaa war cadaawadaas inaan walaashanno oon dirisaysanno maahan dagaalkana waa noo socahaa madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa dhowaan waxa uu qirtay in ciidamadiisu xasuuq ay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay xanaaqeen taasina ay keentay dadka in ay laayaan wuxuu intaasi ku daray in ciidamada falkan ku lug leh uu ugandho u qaadayo si uu ugu maxkamadeeyo arrintaas ayaa waxaa loo arkaa in uu doonayo in dembiilayaasha uu ku badbaadiyo inkastoo ciidamada shisheeye dadka ay dilaan aawadeed aan tillaabo looga qaadi jirin haddana yoweri museveni ayaad moodaa in uu cabsanayo maadaama mudaharaadyadu ay sii siyaadayaan islamarkaasina ay suuragal tahay in kiisku uu ku adkaado sida aawadeedna waxa uu doonayaa in ciidamadiisa ayagoo nabad qaba uu dalkiisa geysto waxaanu ku marmarsiyooday in dalkiisa uu ku maxkamadaynayo ciidamada shisheeye ayaa marka horeba waxaa lagula heshiiyey in qofkii ay dilaan aan loo maxkamaday doonin islamarkaasina wax magdhow ah aan lagu lahayn iska daa in loo dilo e dowladda federaalka ayaa warqadaasi horay u saxiixday sanadkii laba kun iyo toddobadii ilaa iyo iminkana warqadaas ayay wataan ciidamada shisheeye waxaanay sheegayaan inay fasax u qabaan dadka soomaaliyeed inay laayaan beddelkeedana dowladda federaalka ay difaacaan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saako waa inaga inta